barnaamijka dhallinyarada maanta kulanti wacanoo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada barnaamijkeena dhallinyarada maanta iyo idaacaddeenna duhurnimo oo idinkaga imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo hirarka efemyada ee geeska afrika
waa duhur arbacaah bisha januwarina waa koob iyo toban sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jir idinkala socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo ano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aanu idinku hayno barnaamijkana waxaa ka mida waraysi ku saabsan isbeddelka ku yimi af soomaaliga iyo ereyada suuqdiga ah ee ku soo badanaya waxaan arkay waxyaabo badan badan badan oo macnaha jiro oo kelmado oo dadka qaarkood isku laynayaan sidaas igu yidhi waad dhiiqaysaa igu yidhi dhalxash baad tahay waad shubmaysaa war manaa shubmaya caayasaaba gabadhii oo la dagaalamasaaba markaa taasa cabdikarin oo igu kaliftay sidoo kale waxaad maqli doontaan qiso jacayl oo sababtay markii lamaanihii la kala kaxeeyey in mid ka mid ahi uu sun cabo inkasta uu eebbe ka samati bixiyey
hebel maxaa kugu dhacay markii aan wadhahnay wuxuu yidhi niyahow aniga adduunka dhanaa nacayb sababta maxay tahay sababta waxay yidhahday heblaayo aan jecelahay gabar adeerkeed dhalaa jirto yidhi heblaayo la yidhahdo aan isjecelnahay heblaayoaa la waday kenya loo wada dhay marka arrintaas darteeda wuxuu dhaha igu keenayso inaa suntaan caybo haddaa heblaayo isla arkaynin oo isla nooleen waxaan ka noolahaa wuxuu yidhi macnaa wax jira maaha waa hagaag dhinacii heesaha ayaa iyaguna ka mida barnaamijkeena
daruur hogan iyo jeegan wata fadkoo halacliyo hooshaar bilila daruur hogan iyo jeegan wata fadkoo halacliyo hooshaar bilila
codkaasina goordho ayaad ka bogan doontaan xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan marka hore se kusoo dhowaada qodobo ka mida warkii dunida xarunta baarlamaanka ee soomaaliya waxaa haatan ka socota codbixinta shirguddoonka baarlamaanka ee soomaaliya taas oo ay ku loolamayaan afar murashax oo kale ah guddoomiyaha haatan xilku ka sii dhammaanayo maxamed cismaan jawaari cabdirashiid maxamed xidig cabdifataax maxamed ibraahim geese iyo idriis dhakhtar haatan waxaa soo gebagaboobay wareeggii hore ee doorashada guddoonka baarlamaanka doorashada guddoonka baarlamaanka ilaa haatan waxaa codadka ugu badan ku hogaaminaya maxamed cismaan jawaari iyo cabdirashiid maxamed xidig wixii natiijo ah ee ka soo baxdana idaacadaha iyagaa soo socda ayaad kaga bogan doontaan mas-uuliyiinta dalka isutoga imaaraadka carabta ayaa xaqiijiyey in shan ka mida diblomaasiyiintooda ku sugnaa dalka afghanistan ay ku dhinteen qarax ka dhacay gobolka kandahaar ee ku yaala koonfurta wadankaasi qaraxaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan koob iyo toban qof ayay sidoo kale ku dhaawacmeen lix iyo toban qof oo kale badi dadka weerarkaasi ku dhintay ayaa ahaa saraakiisha afghanistan ee ugu sarsareeyey gobolkaasi oo uu ku jiro guddoomiyihii gobolkaasi cabdilcasiis xamiyuun iyo sidoo kale safiirkii imaaraadka carabta u fadhiyey dalkaasi afghanistan magaaladiisa caasimada ah ee kaabul jumca maxamed cabdalah alkaabi waxaana la sheegay in dad badan oo halkaasi ku dhaawacmeen ah ay ka mid ahaayeen mas-uuliyiintaasi
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan xiliyadan dambe waxaa dhallinyaradu ay isticmaalaan ereyo badan oo ay isla gartaan dhexdooda ereyadaas oo u badan afsuuqi haddaba cabdisamed siciid cali oo ku magac dheer abwaan ceeleeye wuxuu ururiyaa ereyada ama kelmadaha suuqiga ah wariyaha v o a laascaanood cabdikariin olol ayuu u warramay
awaan cabdisamed siciid cali oo ka mid a abwaanada daada yar ee magaalada laascaanood ayaan waxaan wax ka weydiiyey ereyada cusub ee soomaaliga ah ee suuqiga ay sida weyn u adeegsanayaan dhallinyarada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada laascaanood bismillaahi raxmaan raxiim cabdikariinow horta waad mahadsantihiin adigiyo bahda v o odaba waxaa jira waxyaabo badan oo hadda afkii soomaaliga kusoo kordhay oo aanan la filayn markaa waxaa igu kalifay inaan horta sidan aan ugu fiirsado waxaan arkay afkii caadiga ahaa afkeenii soomaaliga ahaa caadiga ahaa oo aanan la isticmaalanayn iyadoo la isticmaalayo erayo kaloo cusub war keenii horeaba naga bato malaayiin iyo balaayiin gaaraye maxaa macnaha markuu waxa la soo kordhiyay waa markuu wuxuu yaraado keni baaba inaga badane maxaaba loogu soo kordhiya waxa kan iyo afsuuqan iyo inta badan afsuuq baa la yidhaahdaa Een, marka waxaa igu kalifay waxaan arkay waxyaabo badan badan badan oo macnaha jiro oo kelmado oo dadka qaarkood isku laynayaan sidaas igu yiri waad dhiiqaysaa buu yiri dhalxash baa tahay waad shubmaysaa war macnaha shubmaya caayaysaaba gabadhii oo la dagaalamaysaaba Een, marka taasi cabdikarin oo igu kaliftay marka erayo fara badan baad ka samaysay oo badanaana lagugu yaqaano waad soo ururisay bal erayada qaar haddaad nala wadaagto maxaa ka mid ah Een, horta inta hadda las odhan karayo afka soomaaliga waa lagu soo kordhiyey oo dee si diiwaan gelin si diiwaan gashan laguma soo kordhinaya afsuuq ahaan baa lagu soo kordhiyey oo dhalinyarta iyo dadka iyo waxaasa macnaha ah, een, isticmaalaya inta aad odhan karto ma soo koobi kartid waa wax aad iyo aad u badan laakiin anigu mufraad xoogaa ilaa lixdaneeyo gaadha ayaan ka soo qoray oo aan ka soo macnaha soocay marka way badan yihiin waan kuu bilaabaa soo maha okay waxaa ka mid a beertuf afkabood iyo kobaji beertuf waa qofkii gaaja haysay qofka gaaja hay haysa markuu odhan wuxuu odhanayaa beertuf baan ahay war waa afkaboodkani war waa afkaboodoo waxba ma haysta weeye waa kobaji kobaji waa gabadhii macnaha fiicneed ama wixii macnaha gabadhii am- lagu ammaanayey way qurux badan tahay oo kale ayaa la odhanayaa waa kobaji mararka qaarkoodna khamrigaa loo isticmaalaya war waa kobajiyeysta naga daaba la odhanaya waxaa kaloo ka mid ah dhalxash basmati jakata fasna iyo shaarbahaasi waxaa weeye dhalxash waa dhalxash waa wada garanaysaan oo iyadoo muddo weyn ugu dhex jirtay basmati waxa kan qofta wallahi waa qof basmati iyo xabuub oo cinaba saytuuna liina oo waxaasay ka odhanayaan Een, jakata waxa weeye waxaa jirta waa wax walba waxay leeyihiin jakata iyo fas wax la yidhaahdo waxaa jira waxay ku odhanayaan shaygii bilmatel jumladda ahaa bilmatel qaadkoo kale ba inta badan loo isticmaalayo waxaa la odhanayaa meeshii far ay ahayd baa la odhanaya aniga far ma rabee jakata iga iibi jakatadu waa fartii qayb ka mida weeye markaasi haddana waxay odhanayaan iga daayo niic iga iibi markaasi haddana niicdiiba waxay sii yeelanaysaa na iga iibi oo waa niicda barhkeedii baa na la odhanaya haddana ma garanayo dee makii maqaadkay la socday af soomaaligaas oo kenya laga keeno lo beeraha kenya laga soo guray anuu garan maayo Een, waxaa kaloo jira shaarbahaasi buu ku odhanayaa sigaar baad cabaysaa wuxuu ku odhanayaa shaarbaha idhib shaarbahee walaal ma shaarbaha la- miyaan soo jarayo ku siiyaa dee maya shaarbaha sigaarkaad cabaysa dee sigaar sii dheh ah shaarbahaasi waahay waa duqad buu ku odhanayaa waa duqad waa waalan yahay weeye bay ka wadaan Een, hafla dheh waa ka boob oo la carar oo kala tag weeye dhac way shidan tahay way shidan tahay waa waa waa nuura saadiyo kale weeye Een, waa soft way fududahay ama waa macnaha waa dha- waa- waa adigu waa nooc ammaana oo dee noocaasa weeye ay dumarkiibay bilmetel ku ammaanayaan waxaa weeye waxaa kaloo ka mid a ka soo habayso hortii jeex qaada ka soo habayso ka soo habayso waa kusoo goo camal way odhan waa soo dhac taayirku taayirkay la dhacday waxaa weeye waa way ku daadisay weeye waryaha ninkii hebel heblaayo dee taayirkii bay la dhacday oo way ku daadisay bay ka wadaan markaa Een, ha igu camiran jar buu keenay badhac badhac qof baa hadlaya oo warramaya oday weyn baa wiil yar soo ag fadhiisanaya oo warramaya oo ka sheekaynaya dagaaladii soomaaliya iyo wixii iyo seban sebankii markaasuu odhanaya anaga mari meesha badhac badhac buu ku hayaa miyay ka qabataa dee waa maya Ah, dhegaystayaal inta aan ku kulmi doono qaybo ka mida waraysigaasi aan la yeelanay abwaan ceeleeye kari nolol ayaa idinla socotiinaya waxaan idinkaga tegaynaa sidaasi nabadgelyo
halka aad nagala socotaana waa barnaamijka dhallinyarada ee v o a idaacadda duhurnimo wiil dhallinyaro ah oo ku nool muqdisho ayaa jeclaaday gabadh da'yar waxaase talafare ka haaday markii gabadhii inankaasi caashaqay dalka dibaddiisa ay looga saaray amaba loo kaxeeyey arrintaasi waxay sababtay in wiilkaasi yar oo da'diisa lagu qiyaasay labiyo toban jir uu sun cabay inkasta oo uu suntaasi ka badbaaday oo aan malagii gelin dhacdadan waxaa haddaba ka sheekeynaya mid ka mida kalkaaliyayaasha caafimaadka ee loo geeyey wiilkaasi yare labiyo toban jirka ah ee caashaq dartii sunta u cantuugay waryaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa booqday waraysina la soo yeeshay
jacaylku ma laha indho waana mid inta badan soomaalidu siyaabo kala duwan iyo guud ahaanbaa dunida la isku caashar dhowaan waxaa dhacda laba dhallinyaro ah oo aan da'da qaangaarka gaarin wax wada dhigta ay jacayl isku qaadeen laakiin reeruhu xog maysan ka hayn markii dambese waxaa soo ifbaxday in wiilka sunuu cabay sababtuna waxay ahayd markii gebadha uu jeclaa reerkii gabadhaasi ay dalka ka bixiyeen qisadani waxaa la kulmay doctor amiin oo ka mid ah dhallinyarada muqdisho ku nool ee hal abuurka ah wuxuuna nooga sheekaynayaa bal siday ku timid bal qisadan jacayligaa dhac qisadan waa qiso dhacday oo igu dhacday aniga oo aan la kulmay isbitaal qiso jacayl.
waana qiso jacayl Een, anigoo isbitaalka ku sugan subax alansiya iyadoo waqtiga subax hore tahay ayaa waxaa ii wacay wiil yani kalkaaliyaasha isbitaalka ka mid ahoo markaas ii sheegay in cunug yar oo sun soo cabay oo imaaday isbitaalka la keenay Een, markaa cunugii u tegey meequu jira doctor amiinow cunuga da'diisa sida waalidkiis noo sheegeen ilaa iyo labayo toban ilaa saddex iyo toban oo ahay Wa- yani waa- aabuhu wuxuu sheegay labayo tobanka inuu dhaafay yani sanad saddex iyo tobanaad uu ku jiray Een, markii cunugii marka adiga de qof markii lagu keeno waa la tacaalinay cunuga xaaladiisa waa dejinay oo daawooyin iyo waxyaabihii markaas siinay waxaa jira qofka bukaanka waxaa loo sameeya waxa la yidhaha history taking oo qofka in dib baa loo eegaa wixii soo in- dhacay haa, in dib loo eego qofka la wareysto oo waxyaabaha wax u keeni karo la weydiiyo marka cunug yar oo intaas la eg markaa aragto waxaa isweydiin kartaa cunugan dugsiga miyuu dhibsaday ama qur-aankii yani ma ku dhib noqday ma iskuulkoo kahana yani maxaa dhib jira oo isweydiinay maogtaa Mhm.
cunugan arrintaas ku keena isweydiinaysaa Mhm.
wixii wixii markaan weydiinay yani yarkii wuxuu noo sheegay ani yar kaloo dhakhtar ahaa xataa markaas la joogna wuxuu noo sheegay wuxuu yidhi maya waxaas ma jiraan wiilkiibaa xaaladda ka soo xaaladda laabtay uu kasoo laabtay asagoo Mhm.
fiyo aan warsanayna maogta marka hadda ma rabo inaan magaciisa sheego Mhm.
Een, hebel maxaa kugu dhacay markii aan wadhahnay wuxuu yidhi niihow aniga adduunka dhanaa nacayb sababta maxay tahay sababta Waa.
waxay oo yidhahda heblaayo aan jecelahay Mhm.
gabar adeerkeed dhalaa jirto yidhi heblaayo la yidhahdo aan isjecelnahay heblaayoaa la waday kenya loo wada dhahay Mhm.
marka arrintaas darteeda wuxuu dhaha igu keenayso inaa suntaan cabo haddaa heblaayo isla arkaynin oo isla nooleen waxaan ka noolaha wuxuu yidhi macnaa wax jira maahan Een, oo waa iska wuxuu yidhi ma- ma- ma tacaliish wuu yidhi marka arrintaas wuxuu leeyahay Arrintaas adduunyadanba darteeda- iima Haa, ifto iima- haddaanan iima ifayso.
qalanjadii aan jeclaa la Haddii helin aan gabadhii aan jeclaa la arkin laakiin de- waana yaryahay wiilku aad uu yaryahay waa yaabaysaa xitaa muuqaal ahaan waa yaryahay dadka qaar aan muuqaal ahaan weyn mogta annagii yaab markii aan yaabno yani cunugii xataa si indagadudiisa waxaan ku idhi aniga warheedha maxaa kugu dhacday ma waxaasaa noo sheegay ado intaan la eg miyaa hadda nihees jaceelaasu nucabe marka wuxuu yidhi niho jaceelka nin yar iyo nin weyn ma kala lahane calaayad xaal arrinta saas waaye waalidkii aan warsanay oo ogeysiino dhahna arrintaasaa jirto Een, sax waayu yidhi waalid gabadha way jirtaa khamiistii lasoo dhaafaa la waday Een, gabadh adeerkiis dhala waaye oo isku meel ay ku noolaayeen yacni gabadha adeerkiisaa dhalay aabihiisaana ninka la socday marka wuxuu yidhi adoogii woo yaabo wallaahi wuxuu dhahay niman yahow hadduu arrintaas sheegayo wuxuu dhahay gabadha iyo wiilka ma kala hari jirin oodha dugsiga waa isla aadaan cuntada waa isla cunaan labadooda kalama is hari jirin laakiin walaaltinimo un anaga u moodayno dhah waxaan dhahna marka isku afgarna anagi dad kooxa ahayn guru saddex qof afar qof ahayn oo aan ku dhahno aabihii bal bal wac bal horta walaalkaa nairobi wac markii taleefonkii la diro la wacay kenya waxa waaye adogu wuxuu yidhi gabadhii niyo ilaa khamiistii waa iska ooyay ayadan waxba cuni mayso yani waxay noqon noqotay arrin markay fajac leh badweyn jacayl Laak- baa haa dhasheen haa Haya.
gabadhii yareed oo ayadana laleeyahay asiga hal sano ka weyn tahay Mhm.
waxaan dhammayn gabadhiina waxaa la yidhi ayadiina waa waa jiran tahay Waa waxba garab.
cuni mayso sida loo hayo lama yaqaano adiga uun arrinta waxay kusoo gabagabooday aakhirkii in galabadooda isku meel laiskugu geeyey aan u maleynaha inay noqon doonto in kolley in kenya laiskugu geeyey oo wiilkii hadda halka laga wiilka- wado wiilka halkan laga wado haddii kale Een, xaaladda si haddii adkaalaysa kale xaaladda si adkaanaysa maadaama dee laba ilma adeer ay yihiin inay isla meel isla joogaano Een, halkaasaan noogu wardambaysa hadda bukaankiina markii oo baxo kabacdi isbitaalka maogtahay xaaladiisa kama sii warqabaysid waa gartaa laakiin waxay Dr.
noqotay Amin, arrintii ugu sheeko yaabka yaab badneed waan oo aan la gartay kulmay intaa ibid noolaay Mhm.
ama wax aan ku fakerayay ma aysan ahayn in dee laba cunug oo saas u yaryar ay isjeclaanayaan oo Mhm.
jecel dhex marayo Mhm.
yani jeceelkan oo gaarayo inay sun la cabo Mhm.
wallaahi maan isdhaynin De qaysi layla iyo Ah, waxbaan maqli wixii jirna ay usoo laakiin dhacay moogtahay.
wixii meel sukay ku yimaadeen Aa, wixii aa meel suka ii yimaade Waan gartay.
arrintaas laftirkeeda Mhm.
ee wiilka iyo gabadha Mhm.
waxaan ka sameeyey maanso jeceel oo de kugu soo oo dhalatay.
ka saabsan yani ku saabsan een, eh, arrintan qisadan jeceelkan laftirkeeda ku saabsan Mhm.
een oo yani arrintii aan la kulmo wiilka yar ayay Mhm.
ku saabsaneyd marka Mhm.
waxaan idhi adduunka qofkii ku nool kolley wax dhanbuu arkiye kol ay subax hore ahayd kalkaaliyo wiil ahbaa iiri kuray baa suncabay kadeedada kaalay arag kolkiiba dawooyin badan ayaan ku kibaynay oo kuraygii soo naaxmisana ku idhi ii waran adeer inaad sunka boota iyo kadeedka maxaa ku baday qur'aanka miyaa ku dhibay iskuulka miyaad kahani kadeedka maxaa ku baday kabiir dugsigaan u ahay kor baan ka dareeriyaa kurtood aayado qur'aan iskuulkana kaalin abid anuunbaa kow u gala ayuu kuraygii yidhi waxaan kol labaad ku idhi inaad sunka boota iyo kadeedka maxaa ku baday adduunkaan kahanayaa inaan ka tagaan rabaa haddii keyf layga waday oo aan kol dambena arkayn ayuu hadal kulul ku yidhi waxaan kol labaad ku idhi miyaad kaftamee waryaa adoo kuray aad u yara tobanku kuu raacday labo miyaad kalgacayl dartii ayaan sunka boonayaa kulana ii sheegitaa wuxuu kol labaad ii yidhi inuu kalgacaylku yahay mid odayga kutubaaya iyo midaan kan yar iyo kan weyn kurtood kala saarin ee ku dhaca noolaha dhammaan kashiya laabtaada geli kurbaa i haraysay gebi korkaa dhidi soo kilkilay kor iyo waxaan eegay hoos usii kuurgalay xogtoo waxayba ku leeyihiin kulana keyf baa ka daran kulana keyf baa ka daran yaa haa gabadhii cunuya way ka caagtay cabid kadeed cishqi baa la haray kurbana wehel bay u tahay yani waa arrintii sidii aan ula kulma ugu sameeyey mogta maansada aa maansada sidaa ugu sameeyey maansada marka kadeed cishqiyaa la dhahaa waana wiilkaa yaree xanuunsanaabay kugu timid wiilkaasaan ka sameeyey maansadaas oo oo yani oo aan ka sameeyey arrintaas gab- gabaygaas yaroo gaaban oo maansada ah sahray dee qiso yaroo cajiiba halkaa ka dhacday oo wiil dhalinyaro ah ayaa dee wuxuu leeyahay jacayl bay ku dhacay sida dee wiilkan kalkaaliyaha caafimaadkiigu ka soo wariyay ama dhakhtarka goobta caafimaad ku sugnaa dee dhalinyaraba xataa ma gaadhin waa teenage waa labiyo toban jir saddexiyo toban jir marka waxaan la yaabanahay een, siduu ku gartay mashaakilkan haystaa inuu jacayl yahay iyo inuu wax kala hayaan dee magaajo inay hayso siduu ku dareemaan isle hay muxuu ku gartay inuu waxaani jacayl yahay taa qudhida u baahnad in la weydiiyo Caadi ah.
oo Ka wiilka da- yarbaas ayabanu ka yarbaaba inu haddii aynu suurtagal noo noqoto aynu isku dayn lahay inaynu raadino balse inoogu sharaxo dareenka dhabta ah iyo wixii uu ku gartay inuu waxaani jacayl yahayoo inantaa yare hooyadeed safrisay uu caashiqay jacaylka laftigiisa dhowr nooc inuu jacaylka yahay kii dee ereyga jacaylka uu iska watay ee guud inuu waalidku jeclaan kara wax- macnaha waa waa waa kuhan karaa waxyaabaha maya qaarkood.
inankaa yar ee, war badan baa ku laaban waxaan leenahay allaha ku xafido mar dambana sun ha u celinin aad iyo aad haatanna dhinacii heesaha hees welibana jacayla ayaynu soo qabanaynaa oo ah haddaan helay taanuhan weynaa waa heesu ku luuqeeya fanaanka cabdirasaaq anshax
daruur hoganiyo jeegan wata fadkoo halacliyo hooshaar bilila daruur hoganiyo jeegan wata fadkoo halacliyo hooshaar bilila cadceedin qadaa hareera dhigta dhirtoo hobi hibaaq bixisaay dhirtoo hobi hibaaq bixisaay calentahay markeyo hoobaan malablaay calentahay markeyo hoobaan malablaay daruur hoganiyo jeegan wata fadkoo halacliyo hooshaar bilila daruur hoganiyo jeegan wata fadkoo halacliyo hooshaar bilila cadceedin qadaa areera dhigta dhirtoo hobi hibaaq bixisaay dhirtoo hobi hibaaq bixisaay calentahay markeyo hoobaan malablaay calentahay markeyo hoobaan malablaay rag baa u hawayn hubkaad sidato rag baa u hawayn hubkaad sidato ilbaha dariga hamuun u qabo lugtaad xakisaba xanqaar maaye shar gudban intaad hamashiyo huruud marsantaay xilkii hooyad hagoogantahay intaad hamashiyo huruud marsantaay xilkii hooyad hagoogantahay haqoomin haqoomin haqoomin hankiyo idaha gabadhiyo haqoomin haqoomin haqoomin hankiyo idaha gabadhiyo rag baa u hawayn hubkaad sidato ragbaa u hawayn hubkaa sidato ilbaha dariga hamuum u qabo gutaad xakisaba hanqaarnaaye shar gudban intaad habashiyo huruud marsantaay xilkii hooyaad hagoogantahe intaad habashiyo huruud marsantaay xilkii hooyaad hagoogantahe haqoomin haqoomin haqoomin hankiyo idaha gabadhiyo haqoomin haqoomin haqoomin hankiyo idaha gabadhiyo waxaan ku hamiyey ayaa irgalo weygandhisaya haloo si baxo waxaan ku hamiyey ayaa irgalo weygandhisaya haloo si baxo haddaan la helay taan u howlgalay oo waxaa la helay taan u howlgalay hadduu helay tuu u hawlgalay oo wuxuu helay tuu u hawlgalay
waxaan ku hamiyey ayaa hirgalo weygandhisayaa haloo si baxo waxaan ku hamiyey ayaa hirgalo weygandhisayaa haloo si baxo haddaan la helay taan u howlgalay oo waxaa la helay taan u howlgalay hadduu helay tuu u hawlgalay oo wuxuu helay tuu u hawlgalay wuxuu helay tuu howlgalay alla ilaah ismaaciilow heestaasi waxaabay u dhimatayba markuu leeyahay sheer gudban waa hagaag waxaan u malaynayaa intaasi mal ereyada heesta kuma jirin anshax baa ku darsadaan isiriyo way ugu soo baxday Eh, dhinacii ciyaaraha ayaynu haatana jaleecaynaayo waxaa inagu soo maqan nuur xasan nuur bukhaari oo inoo soo diyaariyey wararkii ugu dambeeyey isboortiga
kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha ee barnaamijkeena duhurnimo haddii aan ku horeyno kooxda manchester united ayaa hal lug la gashay finalka koobka e f l ee dalka ingiriiska kadib markii lugta koowaad ee wareega samafinalka tartankan xalay ay laba gool iyo eber uga awood sheegatay naadiga hall city manchester oo ay ku adkaatay inay marto difaaca hall city qeybta koowaad ee ciyaarta ayaa goolkeeda koowaad waxaa u saxiixay ciyaaryahan huwan mata halka goolka labaadna uu ku daray ciyaaryahan marwan veleyne oo madaxa la helay kubad uu usoo karoosay mateo dermian is-aragga labaad ee labadan koox ayaa dhici doona lix iyo labaatanka bishan january caawana waxaa jiri doona kulan kale oo ka tirsan tartankan e f l kaasoo ay ku lagdami doonaan kooxaha southampton iyo liverpool liverpool waxaa u safan doona laacibkooda qadka dhexe philip cotino oo garoomada dhaawac uga maqnaa toddobadii asbuuc ee lasoo dhaafay waxaase ka maqnaan doona kabtanka kooxda jordan henderson oo sinta ka dhaawacmay dhinaca southamptonna waxaa ka maqnaan doona kabtankooda hose fonte kaasoo liiska ciyaartooyda kooxda laga saaray sababo la xiriira isaga oo u dhow inuu kooxda isaga tago dhinaca dalka talyaaniga waxaa xalay furmay wareega lix iyo tobanka ee cobba itaaliya ciyaartii ugu horeysana waxaa fooda isdiray kooxaha sbesiya oo ah koox ka ciyaarta horyaalka labaad ee zeria bida iyo kooxda napoli waxaana saddex gool iyo gool ku badisay napoli qeybtii hore ee ciyaarta ayaa waxay kusoo dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah naabula ayaa goolka la hormartay hase yeeshee kooxda sbesiya oo si layaab leh ku bilaabatay ciyaarta ayaa iska barbaraysay laakiin laba gool oo ay qeybtii dambe ee ciyaarta ay kala dhaliyeen ciyaaryahanada emmanuel giacrini iyo gabyadini ayay naaboli ku badisay wareega xiga ee samafinalka ayay naaboli is arki doonaan mid ka mid ah kooxaha fiorentina ama kooxda kievo shan iyo labaatanka bishan caawana laba kulan oo ka tirsan cobba itaaliya ayaa dhici doona fiorentina waxay la ballansan tahay kievo verona halka juventus ay martigelin doonto naadiga atalanta dhinaca africa haddii aan eegno maalinta sabtida ee soo aadan ayaa lagu wadaa in daaha laga rogo koobka qaramada afrika ee sanadka labada kun todobaiyo tobanka iyadoo ciyaarta furitaankana lagu bilaabi doono dalka martigelinaya ee gabon iyo xulka kubadda cagta guinea bisaw oo markii ugu horreysay ka qaybgeli doona tartankan xiisaha badan ciyaartoyda xulka ganey bisaw ayaa shalay waxa ay soo gebagabeeyeen gadood ay sameeyeen kadib markii ay dowladda siisay mushaaraad ka maqnaa xiriirka kubadda cagta ayaa xulka qaranka u ballanqaaday lacago abaalmarino ah intii ay socdeen ciyaarihii isreebreebka tartankan loogu soo baxayay balse lama siin taasina waxa ay keentay inay ciyaartooyda ganey bisaw ay ku hanjabaan in aysan ka qeybgeli doonin tartanka afrika ganey bisaw oo ku jirta gruubka e waxaa kale oo ay la ciyaari doonaan burkina faso iyo cameroon dhinaca kalena xiriirka kubadda cagta tunisiya ayaa sheegay in xaaladda caafimaad ee laacibka garabka uga ciyaaro xulka qaranka ee wahbi khasri ay wanaagsan tahay kadib markii uu dhaawac kasoo gaaray jilibka wahbi ayaa ku dhaawacmay ciyaar saaxiibtinimo oo xulka tunisiya dhowaan uu la ciyaaray xulka kubadda cagta ee masar wahbi khasri oo ah shan iyo labaatan jir garabka uga ciyaaray naadiga sunderland ee dalka ingiriiska ayaa hadda diyaar u ah inuu ka qeyb galo koobka qaramada afrika tunisiya ciyaarteeda ugu horeysa waxa ay xadda la ciyaari doontaa xulka qaranka ee senegaal waxaa kale oo ay la ciyaari doonaan xulalka algeria iyo zimbabwe dhageystayaal xubintii ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo waa naga intaa
mahadsaned nuur bukhaari oo ciyaaraha inala socodsiin halkaad ka dhegaysanaysaan waa barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda duhurnimo ee v o a haatan dhegaystayaal kusoo dhowaada hees ay talantaan lagu qaadayaan fanaaniinta iidlayare iyo weliba iqrayar
dhegeystayaal haatan waxaa la soo gebagabeeyey doorashadii guddoonka baarlamaanka ee soomaaliya waxaana haatan si rasmi ah u shaaciyey guddoomiyaha ku-meelgaadhka ah ee baarlamaanka soomaaliya isaga oo xildhibaanada u sheegay in maxamed cismaan jawaari uu wareegii koowaad ku guulaystay ilaa inuu helo boqol iyo koob iyo afartan cod halka murashaxii ku xigay uu helay toddoba iyo sagaashan cod oo ah xidig marka sidaas waxaa ku guulaystay sida uu sheegay guddoomiyaha ku-meelgaadhka ee baarlamaanka soomaaliya maxamed cismaan jawaari inuu noqdo guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya afarta sano ee soo socota wixii faahfaahina ee ku saabsan doorashada guddoonka baarlamaanka soomaaliya waxaad kaga bogan doontaan idaacadaha iyaga soo socda guud ahaan intaas waxaa naga eeg idaacadayadii duhurnimo ay si wada jira idinla socodsiinayeen sahre ciidla nuuryaano ismaaciil xuseen farjara tan iyo inteen afarta kulmayno waxaan kaga teganaa sidaas iyo nabadgelyo
Raad kuma meelaa raadis adaan kuu